وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم kuma soo dirna rasuulna waxaan ahayn afka qoladiisa si uu xaqa ugu caddeeyo qur'aanka waxaa lagu soo waxyooday af carabi faseex ah taasina macnaheedu ma aha in qur'aanka uu ku gaar yahay carabta oo keliya ee wuxuu alle u soo dejiyey dadka oo dhan markaasuu alle kuu doono lumiyaa oo hanuuniyaa kuu doono waana isaga adkaadaha sare xakiimka ah